xubnaha xukunka lagu riday oo lagu kala magacaabo canshuur cismaan abuukar oo saddexiyolabaatan jir ah iyo maxamed cali boorow oo shan iyo labaatan jir ah oo maxkamadu sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho xiliyo kala duwan sida qaraxii iyo weerarkii lagu qaaday hotelka saxafi tiyaatarka qaranka iyo xarunta degmada howlwadaag sanadkii hore gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ka hadlay xukunkan iyo sida raggan ay kusoo qabteen markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin cadaymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii iyo weeraradii lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyey markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareennada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiila shabaab canshuur cismaan abuukar iyo dembiila shabaab maxamed cali boorow aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan maxkamadda ayaa raggan ku eedeysay in ay weerar ku qaadeen shan iyo tobankii bishii sideedaad labada kun iyo toddobadii gaari ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer xasan cabdicawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil kuwaasoo ay ku fureen rasaasta cashiiradda uuna ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad kuna dhaawacmeen shan ruux oo ka mid ah qoyska marxuumka sidoo kale raggan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii labada kun toddobayo tobankii isgoyska via roma ee degmada xamarweyne loogu geystay marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo marxuum axmed jaamac xidhsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka kadib rasaas ay ku fureen gaarigii ay saarnaayeen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum sida ay maxkamadu sheegtay labada nin ayay maxkamadu sheegtay in ciidamada amnigu ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyada oo maxkamada dhowr jeer oo hore xukunno kala duwan ku riday rag ka tirsanaa ururada al-shabaab iyo daacish saynab abukar maxamed v o a muqdisho